dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha cashi ibraahim aadan ayaa inoo haysa iyo daanduray
kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhambaalla dhowra ayaan halkan ku haynaa oo dhegeystayaasha barnaamijkan ku taxan ay noo soo dirsadeen ibraahimo bal dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray aabe sugan aadan xasan iyo hooyo aamine cali xarbi iyo injineer saciid suga aadan dhool suga aadan iyo cumar suga aadan jaamac suga aadan hodan cabdire sheekh aadan iyo xalaawo suga aadan xamdi suga aadan iyo ubax suga aadan cabdi suga aadan salaad cumar aadan xaliibo suga aadan ayaan suga aadan iyo abti cabdi cali xarbi iyo abti xareed cali xarbi iyo abti xasan cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen xaybo suga aadan ha ka tegina bay yidhahdeen cumar cali xarbi iyo asxaab kale oo aan lasoo koobi karin waxayna jecelyihiin inay tahniyadooda jira gaarsiiyaan hooyo faadumo suga aadan iyo aabe aadan maxamuud garas oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaana tradishe waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan aadan waxaana dhammaantood ay leeyihiin soo barbaar noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxtar aamin ayaan leenahay dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray hambalyo aroos ah faadumo aadan ibraahim cabdalla aadan ibraahim khadiijo aadan ibraahim deeqo macalin xasan maxamed sheekh mukhtaar iyo sulaymaan sheekh mukhtaar iyo dhammaan ilmo sheekh mukhtaar daahir bishaar hudow bashiir cabdi bandhu baa la yiri iyo abuukar aadan nuur iyo dhammaan ilmo aadan nuur waxaa ku jira cadow sahraa ku jirta carab qamar saynab yuusuf isaaq iyo sidoo kale faysal yuusuf isaaq iyo nimco yuusuf isaaq ugaas maxamed ibraahim iyo dad kaloo fara badan oon lasoo koobi karin iyagoo isku duuban dhammaan dadkani oo kala jooga dinsoor saakow qansax dheere baydhabo janaay kenya ethoobiya south africa maraykanka iyo u k waxay ambalyo aroos u dirayaa baa la yidhi lamaanaha isdoortay ee kale ah salaad aadan ibraahim oo sahal lagu naanayso iyo sumaya yuusuf salaad oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhaba tobankii bishan aanu ku jirno february ee sanadka laba kun laba iyo labaatan isku waar ayay leeyihiin oo ubad kheyr qaba rabbi haydin kala siiyo aamiin as ugu horreysaan dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa bad baan galay iyo codkii zahre axmed
waxaan noo baaqayaa faadumo aadan ibraahim cabdalla aadan ibraahim iyo khadiijo aadan ibraahim deeqo macalin xasan iyo maxamed sheekh mukhtaar iyo suleymaan sheekh mukhtaar daahir daahir bishaar hudow iyo bashiir cabdi bandhuub iyo waxay yidhahdeen abuukar aadan nuur iyo cadow aadan nuur saare aadan nuur canab aadan nuur iyo qamar aadan nuur iyo seynab yuusuf isaaq faysal yuusuf isaaq iyo nino yuusuf isaaq ugaas maxamed ibraahim shariif maxamed salaad iyo maxamed ibraahim baale iyo cabdulqaadir ibraahim buule iyo cabdulqaadir shiine cabdulqaadir xaaji baryare cabdiraxmaan mawliid dhaqane xasan maxamed abuukar mustafa maxamed guuleed iyo cusmaan cumar aadan dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dinsoor saakow qansax dheere baydhabo kenya ethoobiya south africa maraykanka iyo u k waxayna hambalyo gaarsiinayaan salaad aadan ibraahim sahal iyo sumeeyo yuusuf salaad oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada baydhabo waxayna leeyihiin isku waara ee banayda kale sii owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay dhammaal kale wuxuu naga soo gaaray eedo taymuro xuseen maxamed odaygeeda iyo caruurteeda eedo carabo xuseen maxamed odaygeeda iyo carruurteeda jaaliya yuusuf ibraahim odaygeeda iyo carruurteeda saliima yuusuf ibraahim odaygeeda iyo carruurteeda la yidhi iyo umayma xuseen maxamed odaygeeda iyo carruurteeda maxamed yuusuf ibraahim iyo cabdinaasir yuusuf ibraahim mukhtaar yuusuf ibraahim iyo yaasiin maxamed aadan iyo dhammaan dad kaloo fara badan oo uu ku jiro maxamed yaasiin ibraahim iyo reer yuusuf ibraahim iyo waa dhammaan reer yuusuf ibraahim sheekh iyo dad kaloo fara badan baa layidhi dhammaan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin farxad leh hawada u marinayaan saaxiibkay baa layidhi cidruus yuusuf ibraahim iyo raxma cabdi nuur oo ay gabadh ugu dhalatay degmada qaahire ee gobolka bay gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi salma cidruus yuusuf ibraahim waxay leeyihiin soo koroo kaalin qaad oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax tarta aamiin heesta labaad ee barnaamijkana ah waa heesta alkudhageedu yahay waa inoo aroos wacan siciid miro haydar iyo faadumo duur codadkooda
amranay waa idnaati kaladiye amranay waa ayaama qayrkiye amranay waa idnaati kaladiye amranay waa ayaama qayrkiye waa la gaara iidiye waa inuu aroos wacan waa la gaara iidiye waa inuu aroos wacan gaara iidiye waa inuu aroos wacan waa la gaara iidiye waa inuu aroos wacan
allamahadi weeyaane waa inuu aroos wacan allamahadi weeyaane waa inuu aroos wacan allamahadi weeyaane waa inuu aroos wacan
balkan wuxuu nooga yimid cabdixakiim muusiciga iyo xaaskiisa fawsiye cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo caruurtooda faysal cabdi geele axmed cabdinuur iyo abshir cabdi cabdulaahi iyo maydhane cilmi magool maxamed suldaan waxaana jecelina taanid gaarsiiyaan yuusuf jaamac jibriil iyo axlaam ibraahim oo dhowaan ku aqalgalay magaalada hargeysa somalilan waxaana leeyihin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay aqalgalkaasi allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kale siiyo owlaad kheyr qabta dhambaal tahaniyada qurux badanna waxaa diraya dadka kale ah qadar sugow maxamed sugow cabdicasiis sugow xasan cabdi mire sakariye maxamed cabdi calasa xasan amiin iyo xabiibah salaah dejiisow iyo faadumo cabdulaahi cabdi dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo isku duuban cabdifataax maxamed cabdi iyo qadara daa'uud xasan oroskoodu ka dhacay beled xaawo gaar ahaaba alyiri xaafadda shanaad waxaan leenahay bay yidhaahdeen guurkiina guur kayr qaba guullaha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad aan dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa weli may dul joogtaa codadkii maxamed nuur grieg iyo faadimo axmed
jacaylkii ku halay dura anigoo ku duutiyey sacabtiisii maantay anna igu dambayse jacaylkii ku halay dura anigoo ku duutiyey sacabtiisii maantay anna igu dambayse dad hadduu isqoonsada walla kala dambeeya dad hadduu isqoonsada walla kala dambeeya haydiidin laba suuc dumbaa dulqaate haydiidin laba suuc
daniseeta weeyaan wadigiisa diidee ka bilbooday maantaad dhaabkeeda haysedaniseeta weeyaan wadigiisa diidee ka bilbooday maantaad dhaabkeeda hayse xanuunaani daashani kuma u damqaaye xanuunaani daashani kuma u damqaaye maxakaa idaabadhigay welimay dul joogtaa maxakaa idaabadhigay welimay dul joogtaa nabsi waa isdabayaan duhuriya habeeno dawa ma laha ruuxi dayacaan naftiise nabsi waa isdabayaal duuriya habeeno dawa ma laha ruuxi dayacaan naftiise xanuunaani daashani kuma uu damqaaye xanuunaani daashani kuma uu damqaaye maxaa kaa idaba dhigay welimay dul joogtaa maxaa kaa idaba dhigay sawdigii doodsiiyey dabkii aan ku joogsaday wadnahay damqanayo deebaaq mar baan cunay rabbibay daweeye dabkii aan ku joogsaday wadnahay damqanayo deebaaq mar baan cunay rabbibay daweeye xanuunaani daashani kuma uu damqaaye xanuunaani daashani kuma uu damqaaye maxaa kaa idaba dhigay welimay dul joogtaa maxaa kaa idaba dhigay welimay dul joogtaa dhammaadkanna waa tahniyad aroos waxaa diraya hooye xabiibo ibraahim xuseen sahro muxyidiin xasan iyo carruurteeda yusra iyo yaasmiin maryan muxyidiin xasan iyo dhammaan ilmo muxyidiin xasan shaacir muxyidiin xasan cabaas muxyidiin xasan axmed muxyidiin xasan cabdulqaadir muxyidiin xasan xaliimo xuseen xasan amiira axmed xuseen iyo xasan xuseen xasan iyo aweys maxamed maxamuud cabdirashiid nuur geesey maxamuud xasanley joqof baa la yidhi iyo cabdicasiis muxyidiin qude abshir macalin iyo ugaas cabdulaahi yuusuf iyo cabdulaahi maxamed caanos baa la yidhi iyo xasan sheekh macow gaacuur iyo dad kaloo fara badan aan la soo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed muxyidiin xasan iyo caasha ibraahim geedi oo ku aqalgalay magaalada istanbul dalka turkiga waxaan leenaha bay yidhaahdeen in guurkooda uu rabbi ka dhigo midkii lagu nasto ee lagu nagaado wiilay caano gabarya caanan oo lagu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin waxaa noo baqay cabdinaasir hirre cabdi iyo macalin ibraahim nuur xeefow iyo salaad nuur xeefow daa'uud nuur xeefow maxamed cusmaan fanax aadan xuseen ibraahim iyo cumar xuseen ibraahim iyo axmed odowaa diiriye iyo axmed maxamed dubad maxamed maxamuud katar iyo shaale aadam daahir iyo asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan ibraahim xuseen iyo nimco dhicisow oo wiil ugu dhashay bilxaw waxay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kiisoo weynaada aamin ayaan leenahay heesta afraad caasha noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa codka farxiyo fiska iyo heesta xaqdhowr iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure idinle sidaas iyo nabadgelyo